waa hagaag iminkana magaalada hargeysa magaalada hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka somalilan doctor maxamed biixi yunis ayaa maanta rasmi ahaan ugu dhawaaqay in xukuumadda somalilan aanay ka qaybgeli doonin shirka bisha soo socota ka dhici doona bruseles ee dhaqaalaha loogu ururinayo soomaaliya waryaha b b c da ee hargeysa axmed siciid cige oo waraystay doctor maxamed yunis ayaa waxaa kale oo uu weydiiyey heshiis dowladda soomaaliya ay la gashay shirkad ilaalinaysa xeebaha soomaaliya wuxuuse cige marka ugu horreysa weydiiyey waa maxay sababta ayna somalilan uga qaybgelaynin shirka soomaaliya ee bruseles ka dhici doona waxaanu ku diidaynaa dee sidaad ula socoto iminka annaka iyo dowladda muqdisho wadahadalaan noo socda waxaanu nahay laba wadan oo walaalaa oo jaara oo cilaaqaad badan leh wadahadalla wanaagsan baa iminka dowladda turkigu noo wadaa iyo dowlado kale marka waxaanu u aragnaa inuu shirkan yahay shir loogu talagalay dowladda soomaaliya ee muqdisho ayagana loo qabtay hase yeeshee waanu u sheegnay qadiyadayada iyo dadaalka aanu halkan ka qabanay iyo inaanu laba wadan oo walaala ah oo kala gedisan oo jaara nahay isku brioratina aananu ahayn siaad ula socoto dhowr iyo labaatan sannadood ayaanu waddanka la dhisayey dowladda xamar waanu jecellahay inay dhibta ka baxdo dhibaatooyin badan baa haysta halkay marayaan xagga horumarka iyo developmentka iyo taayadu aad iyo aad bay u kala gedisan yihiin marka waxaanu ku qancinay european unionkii noo yimid inaanu laba wadan oo kala gedisan oo aan isku duruuf ahayn oo kala fog markay noqoto developmentka iyo heerarka aanu maran iyo halkay marayaan marka waxaanu u sheegnay in annaka kaayagana gaar looga dhigo ayanakooda gaar ay u helaan oo waxay helayaana ay helaan aanu ilaahay ka barinay inay u helaan annana waxagiyo waxa noo qorshaysan ee aanu halka sare aynu gaadhnay wax u qalmo oo ku dee saamaysan national development plankayga iyo prioritieskayga ay noo qabtaan marka laba development plan oo kala gedisan baanu leenahay laba wadan oo kala gedisan marka wasiir waxaa kaloo jirta war-saxaafadeed soo saartay oo ku saabsan inaad kaga hadasheen xagga sharikad dalka holland la sheegayo oo lahaa dowladda soomaaliya xagga badaha ayay inay ka caawiso ay ku wareejiso arrintaasi bal noo faahfaahay sidaad ula socoto dee waxaan sii daynay press statement aanu leenahay haddaanu nahay xukuumaddan somalilan biyahayaga iyo maaragtay badahayaga mas-uuliyaddeedu waa mid annakana saaran waa mid aan anagu ku madax bannaannahay waa mid aanan ogolaanayn inay cid kale ka taliso hase yeeshee wixii aan wax wada qabsan karno dowladaha aanu jaarka nahay ama ha noqoto muqdisho ama jabuuti ee aanu iska kaashan karno arrimaha kuwa lugle pirasiga burcadeed noqotaya maaragtay toxic waste meel lagu daadinaya ka noqotaya inaanu cilaaqaad wada yeelano oo waxaana yidhahdaan kampala process aanu ka wada shaqayno ma cid ruqsad ka sidata dowladda soomaaliya idinku ma ogolaanaysaan miyaa macne ama bad ha noqoto ama hawa ha noqoto cid ruqsad ka sidata dowladda soomaaliya ma ogolaanayno waayo waxaanu nahay laba wadan oo jaara waad la socotaa labayo labaatan sannadood iyo inka badan baanu soo halgamaynay horumar baanu gaarnay nabad buu waddanku leeyahay development heer sare uu ka gaaray marka waxaanu doonaynaa in dadka de caalamkuna noo arkaa inaanu xuduud gaara leenahay laba wadanoo walaalaanahay oonaanu de cidda kala tashanayn ugu dambayntii waxaan doonaya maxamed biixi yoonis afartan sannadood baad dalka ka maqnay shaqadan lagu dhibay waa shaqo culus oo dal yar oo aan ictiraaf helin oo labaatan sannadood ictiraaf doonayay dadkiisii raje intee lag baad ka qabtaa marka inaad ku guulaysato ictiraaf inaad u hesho somaliland wallaahi raje xoog laan dee qabaa oo sidaad u sheegtay waa dhab waa hawl culus waa mas-uuliyad weyn waxaan aaminsanahay in haddii aynu dadaalka badino haddii aada loo shaqeeyo ummadda somalilan himalaha ay leedahay inay gaari doonto bolicigaan ku shaqaynaynaana waxa weeye inaanu cid kasta engagement la samayno inaanu yeelano foreign policy moderator oo aanu cid aliyaale ciddii aanu la hadli kaleen qadayadeeda u sharaxno aanu u sharaxno
kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan doctor maxamed biixi yunis oo u warramayey wariyaha b b c da ee hargeysa axmed siciid cige halkaas aad naga dhegaysanaysaanna waa b b c